إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan hadduu allaha qadarana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogugal ah saaka ku galay saldhig ciidamada maraykanka iyo kenya ay ku leeyihiin gobolka lamu qarax khasaaro geystay ayaa xalay ka dhacay saldhig ciidan uu ku yaala degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowla diini ah u soo xiray rag ducaad ah oo ka kala socday degmooyinka gobolka waxaa degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka lagu qabtay nadu cilmiyaad ku saabsan jawaasiista maamulka puntland ayaa maanta oo axad ah maxkamad soo taagaya nin siyaasi ah iyo odayaal dhaqameed horay u eedeeya hoggaanka maamulkaas xayawaanka duule ee gorgorka ayaa dhibaato badan ku haya soomaalida deggan deegaan u dhow magaalada gaariisa ee dhulka n f d bulshada ku dhaqan degmada togwajaale ayaa ka cabanaya horumar la'aan iyadoo maamulka somalilan uu canshuuro joogto ah ka qaado u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkii oo fidsan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xooggal ah saaka ku galay saldhigga ciidamada maraykanka iyo kenya ay ku leeyihiin laamu warkan waxaa inooga waramaya cabdifataax maxamed qaasim cabdisamed ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay saaka weerar culus kula jarmaadeen saldhig ay wadajir u degan yihiin ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya oo ku yaala laami oo ka tirsan kenya wararka aynu ka heleyno dhacdadan ayaa waxa ay sheegayaan in degaalyahano si gaara u tababaran ay weerarkaasi qaadeen islamarkaana ay u suura gashay inay gudaha u galaan saldhigga halkaasoo ilaa iyo hadda ee xogta aynu helayno ay sheegayso inay ka wadaan toogashooyin ee saldhiggan ayaa waxa uu ahaa mid ay difaacyo badan iyo qalab badan ay ku wareejiyeen maraykanka dhanka kalena lama filaan ayuu ku ahaa weerar noocan ah oo soomaaliya meel ka baxsan oo dibadda ah loogu geysto taas oo suuragal ka dhigi karta in khasaaraha hooda uu aad u bato ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankooda war rasmi ah oo ka soo baxay waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi ay qaadeen dagaalyahano iyaga ka mid ah wararka horudhaca ah ee haatanna soo gaarayana waxay sheegayaan in saldhiggaasi lagu dilay askar badan oo maraykan ah sidoo kalena lagu burburiyey diyaarado kala duwan oo halkaasi yaalay weerarkan gaarka ah waa kii ugu horreeyey ee maraykanka uu kala kulmo mujaahidiinta al-shabaab sanadkan laba kun iyo labaatanka taasoo ka dhigan in gacanta ama dagaalka ay sanadkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dahafurtay daadinta dhiigga maraykanka maraykanka waxa uu ka mid yahay wadamada hormuudka u ah duulaan soomaaliya ciidamo ayaa ka jooga waxaana uu ku leeyahay saldhig gaar ahaan saldhiggiisa ugu weyn waa kan belidogle waxaad la socotaa belidogle soddonkii bishii sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay laba kun iyo sagaal iyo toban ayay mujaahidiintu waxay ku qaadeen weerarkii ee taariikhiga ahaa ee weynaa kaasoo keliya askarta maraykanka laga dilay ay kor u dhaafeen boqol iyo labaatan weerarkan laamu ayaa waxaana muuqanaya inuu ka saameyn badan karayo maadaama halka lagu weeraray kenya ay tahay ee dalka dibaddiisa gaar ahaan dhulka xeebaha koostiga ee muslimiintu ay leeyihiin ha yeeshee kenyaatigu ay gumaysiga ku haystaan dadka falanqeeya dhacdooyinka geeska afrikana waxay sheegayaan in la fili karayay weeraro noocan ah oo lagu qaado saldhigyada maraykanka iyo shisheeyaha kale iyada oo la eegayo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadaysay iyo xataa ee kelimaadkii ka soo baxayey ee amiirka xarakada sheekh axmed cumar abuu cubayda waxaa ka mid ahaa hadalladiisii ugu dambeeyey ee goodiga ahaa mar un baan ooda soo jebin sida aar libaax iyo erayo kale oo laga dheehan karayay arrimahaas waa mahadsan tahay dhegaystayaal hadda waxaynugu soo kordhay war cusub oo ku saabsan xerada saaka weerarka uu ka socdo haye cabdifatax muxuu ku saabsan yahay warka cusub cabdisamed waxaa warqabadka idaacadda alfurqaan haatan ku soo dhacay bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab war gordhow ka soo baxay xafiiska warfaafinta ayaa waxaa lagu sheegay in aroortii hore ee saaka ciidamo hubaysan oo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ay wada degan yihiin ciidamada badda maraykanka iyo kuwa kenya islamarkaana dagaal xoogan uu ka socdo gudaha xerada sida ee lagu xusay bayaanka oo ku qoran luqadda carabiga iyo ingiliishka oo goordhow ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka ayaa ka dhacay baa lagu yidhi bayaanka saldhigga ciidamada maraykanka ee loo yaqaano simba kuna yaala deegaanka manda bay ee gobolka laamu waxaa saldhigga ku sugan boqolaal ciidamo maraykan ah kuwaas oo qayb ka ah ciidamada dagaalka saliibiga ah ka wada gobolka bariga afrika sida lagu sheegay bayaanka al-shabaabul mujaahidiin ka soo baxay aroornimadii hore ee saaka oo axad ah ciidamo gaar ah oo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar halyeynimo ah ku qaaday saldhigga ciidamada badda maraykanka ee loo yaqaano kamsimba saldhiggan oo ku yaala deegaanka manda bay ee dhanka koofureed kaga beegan xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya ayaa hooy u ah boqolaal ka mid a ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya waana mid ka mid ah saldhigyada laga soo qaado duulaanada saliibiga maraykanka ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ee ka socda gobolka ayaa lagu yidhi bayaankan war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay u suura gashay inay si qarsoodi ah ku galaan gudaha shisheeyaha islamarkaana ay xoog ku galaan saldhigaasi militari ee sida aadka ah loo ilaaliyo iyagoona sheegay inuu hadda dagaalku uu ka socdo gudaha saldhigga lana wareegeen qaybo ka mid ah xerada allah fadligii dagaalyahanada mujaahidiintu waxay ku guulaysteen inay si qarsoodi ah kaga gudbaan sufuufta cadowga ayna weeraraan saldhiggaasi aadka loo ilaaliyo waxaana hadda la wareegeen qaybo ka mid a xerada iyaga oo sidoo kalena khasaare lixaad leh gaarsiiyey ciidamada maraykanka iyo kuwa kenyaatiga ee halkaasi degan ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka warka ka soo baxay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu jiro khasaare horudhac ah oo gaaray ciidamadii la weeraray islamarkaana mujaahidiintu ay burburiyeen agabkii militari ee yaalay xerada oo ay ku jiraan diyaarado dagaal iyo gaadiid ciidan islamarkaana uu dagaalku weli halkaasi ka socdo ugu dambayn xarakada al-shabaabul mujaahidiin ayaa waxay sheegtay in weerarkan uu qayb ka yahay ololaha dagaalka weyn ah ee loogu magacdaray qudus lama yahuudeenayo ee lagu beegsanayo maraykanka iyo danihiisa gobolka qarax khasaaro geystay ayaa xalay ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaala degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho saldhiggan ayaa wuxuu ku yaalay galbeedka degmada dharkeenley waxaana lagu soo waramayaa in qaraxaas xilliga uu ka dhacaya ay ku sugnaayeen ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah khasaaro ayaa lasoo sheegayaa inuu gaadhay ciidamadii ku sugnaa saldhigga walow aan si rasmi ah loo xaqiijin inta uu leegyahay baaxaddiisa qaraxan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho amnigeedana waad u sii xumaanayay madaxda dowladda federaalka ahna ay cabsi badan soo wajahday maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro u soo xiray rag ducaad ah oo ka kala socday degmooyinka gobolka waa kan wariyena maxamed daahir calisow oo warkan inoo aqrinaya munaasabad gunaanad u ahayd dowro muddo afar bilood u socotay ducaad ayaa waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose sheekh maxamed abuu usaama culumaa udiin iyo odayaal dhaqan lix iyo toban arday oo ducaad ah ayaa siyaadsaday barashada diinta islaamka waxaana ay goobta ka ballanqaadeen in wixii ay barteen ay u sii gudbin doonaan dadka ku nool goobaha ay ka yimaadeen ee shabeellaha hoose waxa ay noqonayaan dufcadii saddexaad ee ka soo baxda machad loogu magacdaray sheekh shariif cabdinuur oo ahaa caalim soomaaliyeed oo qadarin ku dhex lahaa ummadda soomaaliyeed furfurasho iyo mahadcelin kadib waxa uu waaliga shabeellaha hoose sheekh maxamed abuu usaamah soo hadal qaaday ujeedka iyo muhiimadda laga leeyahay ducaadda oo xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ku bixisay dadaal xooggan muddadii ay u jilib xirnaayeen barashada diinta islaamka baabi ujeedku waxa weeyaan ummaddeenna baahi diimeed baa haysa aqoon daraad jirta ayadoo ay saas tahay haddana duulaan shisheeya ina haysta dhinaca kale waxaa jira manaahij inxiraaf uu ka buuxo oo dhinac kale u shaqaynayo ummaddanadii raba inay marin habaabiyaan waxaan rabnaa in xariggaasi lasoo qabto in meeshaasi bannaan aad buuxisaan biidni illaahi subxaanahu wa tacaala in ummadda jahliga laga saaro idinkuna inaad dhisantaan dadka aad rabtaan inaad wax gaarsiisaanna biidni illaahi subxaanahu wa tacaala inay hadal aad dhahdeen ama kelimo maalin aad u sheegteen inuu ilaahay cadaabkiisa uga badbaadiyaan rajaynaynaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala marka waxaan rabnaa waxaa waaye marka walaalayaal muhiimadda loo qabtay waa in ummaddanadana jahliga aan ka saarno annaguna daata ahaan aan isdhisno muhiimadda machadkaas muddada afartu bilood uu u socday liswukinkeenu ahaa dacwada iyo risaalada ay wadaan ayuu waaliga kula dardaarmay in naftooda iyo ehelkooda ku tadbiiqiyaan si ay u aflaxdo waxa ay xambaarsan yihiin ee wakhtiga iyo maalka la geliyey islamarkaana ummadda ay u laabfurnaato oo ay qaabisho waxa ay wadaan haddii adiga aad wax sheegtid wixiina aysan kaa muuqanin ma u malaynaysaa ninka inuu qaadan kara aad u sheegaysa laa maxaa yeelay khayraad sheegaysaa afkaada nicmaa ka socota wanaagaad tilmaamaysaa jannatulfirdows dariiqii lagu heli lahaayaad tilmaamaysaa adigana dhinac kalaa u socotaa suuragal aslan ma noqonayso marka waxaa asal ah inuu qowlkaada iyo ficilkaada iswaafaqo si cilmiga aad rabtay inaad gudbiseed basharka u sheegto uu waxgal u noqdo in ka badan toban culimo ayaa wakhtigooda u huray ardaydan iyadoo barayay culuum sharci ah oo ay baahi u qabeen kana faa'iideen sheekh faarax oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ayaa ducaadda ku tartarsiiyey inay ka soo dhalaalaan juhdiga lagu bixiyey oo ummaddu ay gaarsiiyaan waxa ay barteen juhuudda laydin geliyey inaad ka soo dhalaashaan baa laydinka rabaa oo hadda intaasoo bilood iyo habeen iyo maalin culima idin taagnayd oo ma mas-uuliyiin ay idinku bixinayeen juhuud fara badan hadda in la labalaabo weeye marka khayrkii inuu kordho odayaal dhaqan ayaa halkan joogay waxaana ka mid ahaa ugaas ibraahim iyo injineer xuseen owgaab kuwaasi oo raacay tubta dadkii ka horreeyay ee munaasabadda ka hadlay iyagoo ducaadda kaga tegay dardaaran muhiim ah islamarkaana dareensiiyey baahida xilligan loo qabo in risaalada lagu fidiyo miyi iyo magaalo maadaama ummaddu wajahayso xamlo militari iyo mid dacwo oo lagu marin habaabinayo bulshada waxaad og tihiin culamaa usuu waxa layidhaha inay jiraan inaad ogaataan baan idinka rabaa aynan ku ekaanin dugsiga iyo madrasada aad leedahay ama aad ka shaqayso dalka waa dal lagu soo duulay doqon dibireeda ka badbadatay ku soo duushay kuwo kufaar caalamiah ku soo duulay kuwo shiica ku soo duulay waxaasoo dhan qolo walbaba dee shaqadii loo diray haysataa raggaad arkaysaan oo farowga garabka ugu xihan habeen iyo maalin la xisaabtamaya gaalada iyo mushrikiinta iyo murtadiintaba waa taqaanin waa wiilil ubabaca dhigay suug qori ugu yar yahay diyaarad iyo altaleeri ay ku jiraan rag baa u babac dhigay ayagoo aa ka wata wajahay ilaahay weynaa waahidkaana garabkooda wuu galay ducaadda aan rabaa halkoomarn aan la hadlo waxaan kula hadlaa maanta ummaddaana meesha ay ka liidato oo ay codowga ku jidaysteen waddanka ka furteen waxa waaye dacwadiyo ku yar dacwadiyo ku yar haddii aan dacwo la helin ummaddaan ma fahmaysa maanta codowga haystan ma fahmi karto ma fahmi karta maanta gaale inay waddankeeda kusoo duusho ma fahmi karto munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa lahayd dhinacyo badan waxaana ka mid ahaa kelimaad iyo mawaadiic dhinacyo kala duwan ifinayay oo ducaadda ay ku soo bandhigeen madasha waxaana codadkooda idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa ee caawa soo galaya insha allah waxaa degmada saakow ee walaayada jubbooyinka lagu qabtay nadwo cilmiyeed ku saabsan jawaasiista kan wariyeyna muuday oo warkan inoo faahfaahinaya qaar ka mid ah culummada soomaaliyeed ayaa nadwo ku qabatay masjidka alhuda ee degmada saakow waxay ahayd nadwo ku saabsan jawaasiista sheekh jaamac cabdisalaam wuxuu ka mid ahaa culimmadii nadwada qabatay si gaar ah wuxuu uga hadlay munaafiqiinta waxaa ka mid a calaamaadkooda daacatu alkufaari walmunaafiqiin waa calaamaadka ugu waaweyn oo munaafiqiintu ay leeyihiin daacatu alkufaari walmunaafiqiin walfaasiqiin fii bacdi alamri daalika qaala tacaala daalika biannahum qaaluu arrinkaasi waxa uu ku dhacay buu leeyahay ayaad ka horeeye baa la ishaarayaaye inay yidhaahdeen liladiina karihuu maa nazala allah wixii ilaahay uu soo dejiyey kuwii karhay oo kafarada inay ku yidhaahdeen sanudiicukum fii bacdi alamri arrimaha qaarkood waa idinku adeecaynaa wallaahu yaclamu israarahum ilaahayna sirtooda waa og yahay marka waxaa culimmadu ay sheegeen weliba shiikheennii muftigii caalamka qarnigan waa ninkii la odhan jiray maxamed alamiin ashanqiidi saaxibu adwaa'ulbayaan wuxuu leeyahay sanudiicukum fii bacdi alamri waa laga baxay maantay waxay arrintu maraysaa sanudiicukum fii kulli alamri wax kastaan idinku adeecayna bal maanta waxay taagan tahay waxbaan idinkan idin adeecaynaa maahane annaga hawsha noo daaya gaaloy annaga hawsha noo daaya annagaa muslimiinta tirtirayna kitaabkan annagaa daaqadda ka bixinayna xabiib burkiiba ninkii la odhan jiray taariikhda oo hadda toddobaatanadii iyo meeshla muritaaniya madaxweynaha ka ahaa baa waxaa ka mid ahaa warkiisi oo gaalada ku yidhi acdamu injaazaati fii tuuniisiya ibcaaduhaa can kitaab illaahi wey waxqabadkayga tuunisiya aan ka qabtay waxaa ugu weyn kitaabka ilaah inaan ka dheeray kulligood tartan bay saa ugu jiraan wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray cabdiweli cabdiweli gaas kiniisadda inta tegey bu wuxuu ku yidhi waxaan idinku bishaaraynaya inaad arki doontaan shabaab fara badan oo kiniisadda soo gelaya inaan soo saarno xasbuna allah wa nicma alwakiil nacuudu billahi min sharihim
sheekha ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka loo daaweynayo dadka qalbiga ka jiran
qaabka loo cilaajinayo nimankaas oo fidnada ay ku jiraan looga saarayo waxaa ka mida ama lagu undaaweynayo lagu islaaxinayo tadkiiruhum bimaa sayakuunu lahum min alcadaabi shadiid fi lyowmi alaakhir cadaabta munaafiqiintu ilaahay agtiisa daarta aakhira ay ku leeyihiin in la xusuusiyo iyo dadka gaalada la shaqeeya ama jawaasiis ha noqdeen ama ha noqdeen maaragtay waxaa madax ku sheegaa oo iyo maaragtay baarlamaanada gaalada u shaqeynayo xali laga sheekinayo waxaasoo dhan munaafiqiin wey dantii ummadaba uma shaqeeya midii gaaladu ka shaqeynay ina almunaafiqiina fi darki alasfal aayaddaas baynu ku akrinayna war munaafiqiina dabaqa u hooseeya jahannamaday leeyihiin war ka jooga waxaad ku jirtaan inuu ilaahay ka baqo ummadda islaamka ah danaheeda ka shaqeey ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari walan tajida lahum nasiiran ilaahay agtiisna wax gargaara ka helmayaan uga helmaysid nebi allow waxaa ka mida in loo caddeeyo albaabka toobaddu inuu furan yahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari aayadda ayadaa markii laga soo hadlaya maxaa li ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari walan tajida lahum nasiiran ila aladiina taabuu waaslaxuu waاctasamuu biاllaahi waaqnasuu diinahum lilah faulaa'ika maca almuuminiin kuwa mooyaane toobad keenay nadwada ayaa waxaa ka hadlay culummo kale caawo ayaadna uga bogan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada sida warkan uu ku faahfaahaynayo wariye cabdulaahi yaasiin jaamac maamulka puntland ayaa maanta oo axad ah maxkamad soo taagaya nin siyaasi ah iyo odayaal dhaqameed horey u eedeeya hoggaanka maamulka maxkamad ku taalla magaalada boosaaso ayaa lagu wadaa in maanta mar kale lasoo taago xubno maamulka puntland eeda inuu u jeedinayo xubnahaas horey u shaaciyey inay kasoo horjeedaan boobka lagu hayo dhaqaalaha maamulka puntland odayaal dhaqameedyo iyo siyaasi la yidhaahdo muuse cali jaamac ayaa waxay si adag uga biyadiideen heshiis imaaraadka iyo maamulka puntland ay horay u galeen oo la xiriira dekadda magaalada boosas iyo dhaqaalaha ka soo xarooda oo in badan oo ka mid a imaaraadku qaadanayo siciid cabdulaahi dana madaxweynaha maamulka puntland ayaa u dulqaada waayey hadalka odayaasha oo warbaahinta adeegsanaya iyo weliba dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen magaalada boosaaso iyo deegaano kale oo puntland ka tirsan siciid cabdulaahi danni waxa uu arkay in odayaashan iyo siyaasigani ay dadka ku kici karaan islamarkaasina culays weynu ka hor imaan karo sida aawadeed sida aawadeed xabsi ayuu u dhaadhiciyey dhowaan ayaa odayaashan iyo siyaasigan maxkamad la soo taagay kadibna maanta ayaa loo ballamay in mar kale maxkamadda lagu soo celiyo garmaqalkii kiiskii eedaysanayaashii ka ahaayeen shanta oday nabadoon markii maxkamadda artay dhinacyadu inay dhanyihiin dooddiina ay dhammaatay maxkamaddu waxay garmaqalkii halkaa ku ekaysay maanta fadhiga koowaad maanta taa kowda bishii koowaad oo ah fadhiga koowaad waxay fadhi labaad muddaysay maxkamaddu shanta bisha koowaad oo ku beegan maalinimada axadda ah sidaas ayaa dhinacyadu uga soo qaybgelayaan hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danne ayaa waxaa lagu eedeeyey caburin iyo keligii talisnimo intaba xayawaanka duule ee gorgorka ayaa dhibaato ba-an ku haya soomaalida deggan deegaan u dhow magaalada gaarisa ee dhulka nfd waa kan wariyeen abuubakar ibraahim oo warkan inoo soo jeedinaya xayawaanka gorgorka oo ka mid ah hadda wax ugaarsata ayaa lasoo sheegayaa inuu weerar ka geystay dhulka soomaaliyeed ee kenya haysata n f d sida dadka deegaanka ay sheegayaan saddex gorgoro oo kala waaweyn ayaa maalmihii lasoo dhaafay weerar ku hayay tuulo u dhow magaalada gaarisa inkasta uusan waxyeello ka geysan dadka ayaa sheegay inay u baqeen carruurtooda khaliif cabdi cali wuxuu ka mid yahay dadka deegaanka wuxuu sheegay inay dileen mid ka mid ah gorgorka halka labada kale ay weli ku dul heehaabayaan tuulada shalay yoonkii ahaa wuxuu soo waray buula buula ku naso meesha la dhaho korkeed ah maqhribkii buu soo weeraray ilaa cishiyaa laisku gaari intaasaa ciyaalka kow iyo toban jir iyo wixii ka hoose ay ku jireen guryaha dhexdooda intaasaa lagu reebayey dadka sun ma haysanin dadweyne ba iska haayeen xabadna risaasna ma ay haysanin gacmahooda unbay kula dagaalayeen oy kula jihaadayeen dhagax iyo wax bay iskaga ceylinayn ilaa xalay saddex saac inta laga gaaro bahalkaa intaasuu buuladaas hayste oo marba geed hor loogu degayay buulamasalaani haddana noogula sheegay buulomasalaani baan imaanay aniyo xulufadayda kooxdan may sheegan bahalkii gacan weyn baan ka geysanay waan dilnay ilaahay waa nagu guuleeyey saddex bay ahayeen waxaan ugu baaqayaa bahalkan waa dilaa carruurta toban jirka koob iyo toban jirka siddeed jirka toddoba jirka yuu ugaarhsadaa madaxa ciddadaas ood arkaysiin yuu dhalada ooga dhuftaa bahalkana bahalkan bahal iska reebi karo bahalka dilaag ah oo samada u duula ilaa anag baalal ma qabno ma duuli karno maadaama dadweynihii oo dhan maanta murugu ku jiifo xabad laga dilay laba xabana ay magaalada ku jiraan labada xaba murugtooda haddana ilmihii la saasan yihiin xayawaanka gorgorka ayaa horay weeraro uga geystay deegaano ka tirsan somalilan iyo dhulka soomaali galbeed waxaana dadka cilmiga deegaanka yaqaana ay sheegayaan in markii uu gorgorku sidaa samaynayo dhibaato loo geysto waxay sheegeen in dadku xaalufiyaan dhirta amaba ay jiraan geed ay ilmo u saarnaayeen xayawaankan taas oo keentay inuu dagaalamo halka warka subaxaad kala socotaan waa raadiya haal furqaan ugu dambayntiina sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye axmed xasan bulshada ku dhaqan degmada tagwa jaale ayaa ka cabanaya horumar la-aan iyadoo maamulka somalilan uu canshuuro joogto ah ka qaado degmada tagwa jaale oo ka mida meelaha uu ka arumiyo maamulka somalilan ayaa dadka ku dhaqan waxa ay sheegayaan inaanu wax u qaban maamulkaas sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun sagaaliyo tobanka warka dadkan ayaa ku soo aadaya xilli uu maamulka degmada warbaahinta la wadaageen inay horumaro badan sameeyeen sanadkan laakiin dadka ku nool degmadaas ayaa beeniyey sheegashada maamulka haddaba waa kuwan iyagoo cabbiraya dareenkooda waxaan odhan karaa de wax u qabsoomay ma jiro mid walba dadka afkaa lagaga taagan yahay hal wadda ma haysanno meelay tagaan sida iyadu noo maraan ma haysanno juwanbaa subax kasta lanaga qaadaa inankii yaraadan sooon weli nafarba qaadin baa ayaa ayaa lacag juwan la weydiinayaa xadhig saldhigaal ayaa ayaa la geynayaa tagwa jaale inay ka jirto nadaafad darro dawladda hoose ay aad iyo aad u yaraysatay oo aanay waxba ka qaban qashinku hudheellada dabadooda uu tuulan yahay dadkaad hantida laga qaaday ee cashuuraadka kii oon waxba aanan loogu qaban
midda kale sanadkan inaysayna ogeyn wajaale aad buu roobka ugu badnaa iyo nawaaxigeeda kadib roobka aad markuu ugu badnaa wallaahi waddoonkeeda aad bay u ga'een xaafad bari horta waddooyinkeeda aad bay u xiyinba sideeda u xiyinba waxaa loo baahaya dadweynuhu baahaya in wax loo qabto xil la iskama saaro maamulada la shaqeeya shisheeyaha ee uu ka mid yahay maamulka somalilan ayaa waxay ka qaadaan dadka ku nool meelaha ay ka taliyaan lacago xaddaaf ah oo ay ku sheegeen canshuuro taas beddelkeedana wax horumarino ah uguma sameeyaan dadka ay ka qaadeen lacagahaas warbixintaasi waxaa ugu dambeysay warkii uu halkan ka soo jeedinayay weriye axmed xasan warkii subax aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waynaga intaa